magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeya maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka waxaana soo qabaqaabisay munaasabadda ururka neersinka iyo umulisooyinka somalilan waxaa ka qeyb galay munaasabadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cismaan xubno ka kala socday iskuullada lagu barto umulisada iyo neersinka iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay maalinta caalamiga ee umulisooyinka umulisooyin waxaad tihiin qofka ugu horeeya ee caawiya hooyada iyo dhallaanka waxaad tihiin qofka qabta lafdhabarta waddankeena waxaad tihiin dadka u adeega hooyada iyo dhallaanka maanta waxa weeyaan maalin aada u weyn waa maalin farxada waa maalin la sarableed gareynayo oo loo dabaaldegayo umulisooyinka caalamka maanta waxaan u dabaaldegaynaa umulisooyinka somaliland waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo maanta halkan waxaynu isugu nimi inaynu u dabaaldegno maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka innaguna waxaan halkan isugu nimidnay inaynu umulisooyinkeena somalilan aynu la dabaaldegno innaga oo muujinayna waxqabadka wanaagsan ee ay u hayaan hooyada iyo dhallaanka hadh iyo habeenba sanad kasta xilligan oo kale waxaa la xusaa maalintaasi umulisooyinka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waa maalintiinnii in laydin xusano waa u qalantaan waynu u qalannaanba umulisaan ahaye waynu u qalannaa in laynu xuso iyo in laynoo dabaaldegaba waan ogahay inaad dadaalaysaan dadaalkiinnuna wuxuu ka muuqdaa resentationska halkaa laga sameeyey marka waxaynu u baahannahay haddaynu wasaarad nahay iyo haddaynu nahay urur iyo haddaynu nahay heedihiina la shaqaynayay inaynu sanad walba yool dhiganno haddaa iskuul tihiin haddaa cusbitaal joogtaan haddaa xanaano joogtaan howl fiican baa haysaan laakiin waxaan doonayaa inaynu dadaalka kordhinno liibaan yuusuf cismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa u habaliyey umulisooyinka somalilan isagoo ku bogaadiyey howlaha bulshada u hayaan hambalyo iyo bogaadin ayaanu u daraynaa umulisooyinka iyo kalkaalisooyinka jamhuuriyadda somalilan gobol wal iyo goob wal oo caafimaad ay joogaanba xuskan maanta adduunyadu ay xusayso waxay macnaheedu yahay in laga markhaati kacay muhiimadda iyo ahmiyadda iyo shaqada ay hayaan qaybtaa ka mid ah bahda caafimaadku waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ururka ama associationka slnme waxaan aada ugu mahadnaqayaa iskuullada caafimaadka ee gobollada somalilan ee iyaguna halkan jooga ee tababarka iyo koruqaadidda xirfadda kala shaqeeya iyo soo saaridda kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka waxaan aada ugu mahadnaqayaa u n f b a oo sidii halkanba laga sheegay cid kasta oo hadasha ay ugu mahadnaqday oo iyaguna inta badan kaalin weyn ka geysta soo saarka iyo tayeynta kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka iyo kalkaalisooyinka labadaba aada iyo aad baan idiin bogaadinayaa dhammaantiin horumarkaa iyo wanaaggaana halkaa ka sii wada